ee shalay isbitaalkan gobolka baay ee ku yaala magaalada baydhabo waxaa la soo gaarsiiyey dhaawacyo aad u tiro badan tiradooda ay gaarayaan labaatan iyo labo dhaawac oo markaas isugu jira dadka bulshada qeybahooda kala duwan rag iyo dumar iyo caruur isugu jiraan dhimashadana waxaa la soo gaarsiiyey afar qofood oo meyd ah oo isbitaalka la keenay marka guud ahaan isbitaalka waxaa la soo gaarsiiyey labaatan iyo shan ay ahaayeen marka hadda waxaa noo jiifa koo iyo toban qofood ayaa noo jiifaan toban qofood oo markaas oo dhaawacyo fudud ah isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadkas in badan ayay ku dadaaleen marka dib ayay guryahooda ugu laabteen laakiin hadda waqti xaadirkan isbitaalka waxaa noo jiifa koo iyo toban qofood geeradana waxay gaaraysaa marka shan qofood ayay gaaraysaa isbitaalka gudihiis waxaa ku dhintay hal qofood oo dhaawaciis aad khatar u ahaa oo xabadda ka soo haleeshay madaxa oo koomo uu ku jiray isagana marka la keenay abaarihii afarta galabnimo ayaa la keenay habeenkii laba saac iyo bar ayuu isbitaalka ku geeriyooday marka dhimashada isbitaalka bukaanada la keenay oo dhintay waxaan dhihi karaa hal qofood ayuu ahaa afar qofoodna iyagoo meyd ayaa isbitaalka lasoo gaarsiiyey guud ahaan marka dhimashada waxay noqonaysaa dhaawacyadii markaas isbitaalka lasoo gaarsiiyey shan qofood ayay marka oo qaraxii shalay dhacay iyo masiibadii shalay dhacday ay shan qofood ku geeriyoodeen dhaawaca isbitaalka lasoo gaarsiiyeyna waxay gaarayaan marka labaatan iyo labo koy tobanna hadda isbitaalkay noo jiifaan sida hadda aad u jeedaan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka in badan ay daryeelayaan wayna ku dadaalayaan waxaan alle ugu baryaynaa caafimaad deg dega ilaa inuu siiyo